waa tahay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo dhaqanka soomaalida sahre ciidle nuur ayaa inoo haysa
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka maqalka ereyga dimuqraadiyad waa mid aan ku cusbayn dhagaha dadka soomaalida hase ahaatee waxaa lagu kala fikir duwan yahay ku dhaqanka dimuqraadiyadda asal ahaan halka ay ka soo jeedo iswaafajinta dimuqraadiyadda ee diinta iyo dhaqanka soomaalida iyo weliba qabyaaladda oo la sheegay inay bulshooyinka soomaalida asaas muhiima u tahay marka ay timaaddo maamulka waxqaybsiga iyo talada heer kasta oo ay joogto waana arrimaha aynu ku lafagurayno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga e v o a maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi ruugcadaaya islamarkaana ah aqoon-yahan bartay culuumta diinta iyo maadigaba ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya macnaha dimuqraadiyadda iyo taariikhda ay soo martay ereyga dimo haddaad maqasho waa wax ku saabsan farabadnaan ama tiroc democracy baad maqlaysaa demography baad maqlaysaa marka asal ahaana greeg bay kasoo jeedaa waxa weeye marka macnihiisu marka lasoo koobo talada oo in yari aana lahayne in badan gaadhaysa ama go-aankeeda in badan ay ka qayb gasho inaga marka ereyga dimuqraadiya waxay naga soo galay xagga carabiga oo in badan oo yani erey bixinta xagga siyaasadda iyo xagga tijaarada ama cushtariga ama meelo badan yani dee saameyn inagu leh guud ahaan marka laysku soo ururiyo waxa isu dhigma democracy iyo autocracy oo ah autocracyna qof keliya talinaya democracyna waxa weeye dad badan baa taladii ka qaybgelaya markii ugu horreysana yani tala sidaas ahoo la yidhahdo dad baa ka qaybgelaya sida europeanku u yaqaaniin waxay ka bilaabantay baa greega laakiin macnuhu ma aha ummadaha kale adduunkuna inaynay aqoon tala guud oo dadka ka dhexaysa waayo dee inagaba waxa weeyaan talo adaa ku noole iyadu kuguma noola ama matalan dee soomaalida waxaa la odhan karaa dadka ugu marka laleeyahay tira ka wada qaybgalaysa go-aan gaadhida waaba yani yani dhaqankeendii hore ee miyiga ee geedka la imanayay tirada ugu badan oo aan yani lahayn da- iyo ku xidhnayn maxaan ku dhahday wax kala toona la wada shirayo nin waliba ama qof waliba uu maarata ka geysanayo tiisa marka markii dambena reer yurub laba arrimood baa haystay oo waxa isu galay qoladii kiniisadda oo le annaga ilaahay ka wakiil ah iyo boqorada oo le xaq ilaahay waxa divine right baanu leenahay oo inaanu idin xukuno oo aan nala hadlin ilaahayba xaq noo siiyey labadaa sidii loola dagaalami lahaaba dabeedna hubkan ado democracy ama dimuqraadiya ama talada dadka badan ay wax ku leeyihiin dabeedna sidaasaa marka ah markii dambe dabeedna tii waxaa ka dhalatay in ladhahdo axzaab ha la sameeyo oo si ficliyan ama fal ahaan ay u meel marto dad badani ha ku tartameen axzaabtuna halka ay ka bilaabantay demoqra dimuqraadiyadda ama democracygana meel walba qolo waliba waxay leedahay annaga ayaa maaragtay wadnaha oo tayada dimuqraadiya waddamada lagu ammaano nidaamka dimuqraadiyadda iyo maamulka hufan waxaa ka mid a norway maraykanka iceland sweden new zealand denmark ireland canada finland australia switzerland netherland luxembourg germany britain uruguay austria spain iyo costa rica balse waxaa jira wadamo kale oo aanay ka jirin shuruucda iyo mabaadi'da ay ku taagan tahay dimuqraadiyaddu haddana loogu yeedho magacyada dowladahaasina ay ka muuqato inay dimuqraadi yihiin waa kan mar kale maxamuud sheekh axmed dalmar oo waddamadaasi iyo aragtiyada ay u cuskadaan dimuqraadiyaddooda inoo sharaxaya dalal lagu tuhmo ama lagu tuhmi jiray inanay dadku ka qeyb gelin in yari u taliso ayaa haddana dimuqraadi isku wada sheegi jiray wadamadii shuuciga ahaa matalan todobaatanadii iyo siyeetanadii jamhuuriyadda dimuqraadiga kuuriya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee vietnam doorashana kama badhacdo tii soomaalida waktigiisa aad barwaad maqli jirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya dhowr iyo labaatan sanadoodna markaa dee waa la garanaya marxuumkaasa maogtay talada yani goynaya marba meel hala qabato waan gartay dalmar hadalka kaa dhex galo maxay ku kala duwanaayeen ama aragtideebay ku salaynayeen dimuqraadiyaddan doorashooyinku dhacayaane dhowrkii sanaba dadkii ay taladii ka qayb gelayaan cid dooranayaan iyo dimuqraadiyaddan qof kaliyihii hogaankii dalka haynayo haddana ay ugu yeedhayaan dimuqraadiyad maxay aragtidooda ku kala salaysnayd waxay ku kala salaysan tahay midna de waxa weeye dagaalkii lasoo galay ee lagula dagaalamayay boqortooyada iyo kaniisadda iyo qolo kalo iyaguna yani xuduud milatary lahaa mobility ama yani qolyaha landheeraha intaa wixii lagula dagaalamayay ayaa dhaliyey in shicibku uu markaas yeesho awood oo ay u suuro gasho dadku in ay bedeli karaan cidda xukumaysa haddaba siday ku bedelayaan ba layidhi ninkii ra-iisul wasaara tahay deg hebel baa ku bedelaya kadeg way adag tahay oo qofku yani kulli waxba masaalixba u samaysa mise dad baa ku xidhmaya ha degin baa la odhanaya si taasi marka ay meesha uga baxdo waa la yidhi axzaab baa la samaynayaa dadkaana barnaamijka la hordhigayaa qoladii marka waxaan la yidhahdo intikaabka ama magaranaysa doorashada ama pooling ama codbixin si kastaba ahaatee marna gacanta la taagayo marna sanaadiiqii inta la sameeyo warqado lagu seexayo oo lagu gurayo saasaa marka ay kusoo baxday tan laakiin qoladan le dimuqraadi baanu nahay haddana qof keliya talinaya afkuun baa laga yahay dee dimuqraadiyadii meeshaa ma jirto tala dad wadaagaana ma jirto ee in kooban oo la yidhahdo xisbiga talada leh waxay odhan jireen democratic centralism bay odhan jireen qolada sovietka ruushka dimuqraadiyadda guddoonka dhexe waxaan u malinaya ereyga ra-iisul sheekh cabdullaahi baa soo saaray dimuqraadiyadda guddoonka dhexe macnaa waxa weeyaan halkaa dhexe ee laga maamulaya dadka unbaa ay dimuqraadiyadu ka unkamaysa kuna dhamaanaysa kana bilaabaysa lakiin hoos soo daadegi mayso waxaan u malinaya marka faraqa udhexeeya waa kaa qolana afkay ka sheeganaysaa qolana meelkasta hala gaadhe dee waxa muuqda in yani la bedelayo qoladii hore ee xukumaysay wejiyo cusub imanayaan marar badanna yani barnaamij ka duwan kii hore yani xukuumaddii hore ay ku soconaysay in uu yimaado
qaadashada nidaamka dimuqraadiga ayaa dowladaha u horseeda furfurnaan siyaasadeed ka qaybgalka bulshada ee habka doorashooyinka la xisaabtanka mas-uuliyiinta xorriyadda isweydaarsiga fikradaha iyo wada noolaanshaha bulshooyin ku kala duwan dhinacyada fikirka haybta diinta iyo mabaadi'da aasaasiga ah inkasta oo badi dadka soomaalidu ay ammaanaan dhaqanka dimuqraadiyadda intii aan ka hor imanaynin dhaqanka iyo diintooda haddana dad badan ayaa aaminsan inay adag tahay sida ay bulshada soomaalida ugu duxi lahayd nidaamka dimuqraadigu abwaani yuusuf cabdulla shaacir oo hal abuura suugaanta islamarkaana kaydiya suugaanta abwaanadii hore iyo dhaqanka soomaalida ayaa ku dooday in dimuqraadiyaddu ay tahay wax dusha lagaga keenay soomaalida oo aanay marnaba la falgeli karin dhaqankooda mowqifkiisa waa inuu caddeeya anigu waxaan ahay anigu dadka horta dimuqraadiyadda aan taageersanayn waxayna soo maray shuuci dadkii dee soo gaadhay waa joogaan shuucigu dimuqraadiyadda waana ka xoog weynaa waana ka xamaasad badnaa waana ka awood badnaa xilligiisii toddobaatanaadkii waa la ogaa shuuciga halka ku dambeeyey iyo xamaasadiisa sofiyetku markii dagaalkii qaboobaa socday ee bariga iyo galbeedku hanti wadaag iyo hanti goose bay u kala bixisay soomaalidu erebixinta markii la samaynayey shuuciyaddana waxaa lagu riixayay hub iyo saanad milatary iyo tababaro ayaa sofiyetku siinayey dimuqraadiyaddana reer galbeedku dhaqaalay ku riixayeen siday maantaba ugu riixayaan sofiyetkii iyo shuuciyaddiisii labaduba halkay ku dambeeyeen waa la ogaa dimuqraadiyaa timi taasi waxay daliil ka tahay system ummad loo keenaa intee lagu hayn karaa intay ka qaadan kartaa dhaqankeennu way aniga wayla adag tahay inay isqaataan hal tusaalaan bixinaya meelahaan iska qaadanay hal tusaalo kale aan bixinaya haddii gabadh israaxda yaa dooranaya maxay dumarku usoo bixi waayeen markay israaxaan ma qolada qabtaa dooranaysa ma qoladay ka dhalatay baa dooranaysa ilay noloshii reeray ku salaysan tahay ayaa dooranaya yaa isweydiin leh boqol kiiba sideetan way dhacaan dumarku waa tan marka la leeyahay kootaha la siiyo waxaan anigu aaminsanahay inaanay isla jaan qaadi karayn dimuqraadiyadda iyo dhaqankeenu waxaan u malaynayaa cidda u doodaysaa kollayba dimuqraadiyadda sidan ugu qabo kalgacal cid ugu doodaysaa ma jirto laakiin waxaa loogu doodaa dimuqraadiyadda dhaqaale cidda aragtidan riixaysa ayaa dhaqaale ku riixaysa abwaan yuusuf shaacir ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay nidaamka dimuqraadiyadda su-aashaa jawaabteedu waxa weye dimuqraadiya waxaa noqotay siisam cusub oo dabadda ke- lagaga keenay dabadda oo dabadda ka yimi oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka ummaddani leedahay aan la falgeli karaynin ayuu noqday taasi waxay sababtay in mar kasta oo laysqabso khilaaf yimaado dabadda laga dalbo ama un-ka ama midowda yurub ay ka timaado oo ay dhexdhexaadiso tusaa- tusaalaha qori wuxuu kugu filan yahay dadkii waxaa loo keenay gaalo aanu ciladiisa garanayn dabeetana gaarigii marka cabaar wada aanu ciladoobo waa in makaanigii laga doonaa meeshii gaariga lahayd ama jabaan ama maraykan dhibaato dhibaatada waxaa ku mahmaali jirtay dhaqan aanad lahayn dhibtiisa lama xallin karo anigu sababaha naga soo horjeedo kuwaasaa ka mida mana qabo si kastoo loo buubuuriyo dhaqaalo lagu bixiyo inay noqonayso wax ummadda soomaaliyeed anfacaysa mustaqbalka iyo imika toona waayo somaliland baa tusaale ahaan kuu soo qaadaya xillig ciyaal baa ku dhawaaqay nidaamka xisbiyada badan xisbigii udub buu ugu horreeyey oo furay ilaa maanta xisbigaa la furay udub waa sida labadii kun inay ahayd ilaa maanta muranku waa taagaya siyaasiga mar walba doorashaa lagu jiraa muranna waa lagu jiraa marna cibku isku shareerayaa marna wuu yaro gamaaraya waxaan xa- barbar dhigi karayaa shirbeeleedada berigii la badan jiray maalintaa shirbeeleedku dhaco ee doorashadiisu dhacdo wax hadalahoo dambe usoo bixi jira marka sababahaasaan anigu iga horjeedaa in aaminsanahay inaanay ummadda anfacayn fikirka yuusuf shaacir mid ka soo horjeeda waxaa aaminsan sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan dalka kanada wadaad baan ahay laba waxaan ahay dimuqraat waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda salka ku haysa dhaqanka iyo diinta saddex waxaan aaminsanahay xuquuqda biniaadanka sheekh cabdiraxmaan bashiir waxa uu faahfaahin ka bixinayaa halka ay dimuqraadiyaddu ka saldhigi la'dahay siyaasadda soomaalida maxay tahay dadka soomaalida fikradooda markasiga meel kale ku kicin maayo waa qabiilka weyn waxaa jirta qabiilkuna labuu u kala baxaa waxaa jirta wax dhacdo alqabiila iyo alqabyala qabiiladu waa maxay qabiiladu waa daahiro waa phenomen ilaahay baa abuuray waxay ka mid tahay systemka ummadda soomaalida oo ilaahay markuu ina abuuray bini aadamka inta badan wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila buu ilaahay reere iyo qola inaga dhignay marka qabiilku waa daahiro ilaahay abuuray oo kownka ka mid a qofkuna ma noolaan karo bilaa hadihi daahira way jirtaa laakiin problemku waa maxay qofku inay qabyaaladu ka noqoto fikrad waa taa weya iminka nin soomaaliya ah haddii la dhahdo dowlad baa la sameynaya soomaaliya wuxuu ku leeyahay dowladda yaa madax ka noqday hebel baa ka noqday ha ree hebel baa noqday ee madaxiisa kusoo dhacaya dowladda waxaa madax ka noqday hebel hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonaha ha isticmaalo laakiin qofka soomaaliga hebel egaal hebel yusaawi hebel wuxuu u dhigmaa reer okay dowladdii baa la qaybinaya dowladdii marka la qaybinayo waa cad cadka inoo qaybi waa cad bay dowladdu arkeen dowladda marka cadka loo qaybiya waxaa loo qaybinaya reerihii baa loo qaybinaya waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel waxaa loo dhiibay reer hebel waa fikra markaziya waa dad doonaya dhakhtar in loo furo iskuul in loo furo in dadkan la la habeeyo la nidaamiyo maaha qabiil cad maaha lasoo ritay maaha wax lasoo helay sidaan u qaybtami jirnay haan u qaybtanna dowladda ma soconayso marka soomaaliya problemka haysta magacaa doonoo bixi federalismigu waa qabiil dowlad goboleedku waa qabiil maxaanku idhahdaa dowladaha hoosoosta waa qabiil wax wal oo la qabanayo wasiiraduhu waa qabiil shirkaduhu waa qabiil wax aan qabiil hayn ma jiro xataa diintii baa qabiil noqotay culmadii culmada dad ba arkaysaa sheekhan baan jecel maxaa jeceshahay waa tolkay hay hadduu fiican yahay waa tolkay fanaanadan waan jecelahay maxaa yeelay waa tolka diin musiiga u naca laakiin fanaanada u difaaca ama fanaanka u difaaca idan waa fikra markaziya maxay noqotay soomaali maxaa jirta waa waa- waa qabiil ta koowaad markaa waa taa arrinta labaad ha ka guurna fikrad hana guurna fikrad brofeser xuseen aadan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa isaguna aaminsan fikradda ah in wadamada sida habsamida ah ugu dhaqma dimuqraadiyaddu iyagoo waafajinaya dhaqankooda iyo diintoodu ay horumar muuqda ka gaadhaan dowlad wanaagga dimuqraadiyaddu waa aragti dunida casriga ah ay qaadatay oo inta badanna ay dowladaha iminka jira dunida ku jira ay ku dhaqmaan waana nidaam shacabku ismaamulhayo oo inuu shacabku uu xukunka uu isaga uu leeyahay
marka dimuquraadiyadu wadamada iyo dowladuhu qaab bay ugu dhaqmaan mar hadday dimuquraadiyadu tahay in dadku ay iyagu xukunkooda leeyihiin ay iyagu isxukumaan oo ay qof walbana uu ka qayb qaato dhismaha dalka iyo siyaasadda iyo qaabka aragtida ay u soconayso waa arrin wanaagsan diinta islaamkana ma ay diidano oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala waamruhum shuuraa baynahum amarkooda iyo taladooda waa mid ayaga ka dhexaysa inay ay mataqaanaa ay ka tashaan waxay isku maamulayaan qaybka isku maamulayaan marka taa markii laga kaco madda cashuurada markii laga kaco waxa weeyaan islaamka ayaa qaba in dadku ay tashtaan oo ay maamulkooda iyo qaabka ay maam isu maamulhayaan qaab nololeedka casriga ah ee loo noolaan hayo oo in la isdoorto in mataqaanaa teram uu qof walba qaato qolo walba markaasi tooyo ay suuq keento qaabka ay wax u samaynayso iyo arsia nolosha ay ka aaminsan tahay iyo qaabka ay dadku ay u daadijinayaan mataqaanaa adeega waa arrin wacan oo wanaagsan inay dadka muslimiintina ka qaataan waxaa wanaagsan dhankeeda xunna ay ka tagaan marka waan gartay fikirkaas waxaa qaatay ururo badan oo iyo wadamo badan oo muslimiina wayna ku guulaysteen fil ficlan ay ku guulaysteen waa sida hadda wadamadan tusaale waxaa loo soo qaadan karaa turkiga oo kale qaabka ay hadda horumarka u gaareen oo ay markaa diintooda u haysaan islaamka ahayd iyo madaahibtoodii dabeedna ay horumarkaa ay gaareen adduunyada iyo technologyga marka waxaan filayaa in aragtida dhahaysa ama qofka soomaalida ee dhahahayo yaanan xukunka la daadijin yaanan mataqaanaa dadku aynan isdooran yaanan mataqaanaa lawada tashan yaanan xukunka laga qaybgelin dowlada oo dabaqo gooniya ha haysata waa aragti aan isleeyahay aanan ka turjumaynin cidda diineed caqliga xanuunkana aynan aqbalaynin brofesor xuseen aadan waxaa kaloo uu rumaysan yahay in dumarka iyo dhalinyarada laga qaybgeliyo siyaasadda iyadoo la raacayo nidaamka dimuquraadiyadda maadaama oo ay qeyb muhiima ka yihiin bulshada soomaalida in ay dumarku ka qayb qaataan maamulka iyo nidaamka siyaasadda iyo dhalinyarta inay ka qayb qaataan wax diidahayo oo caqliga oo diidahayana uu jiro waana wax wacan oo wanaagsan weeyaan maadaama ay bulshadu kamid yihiin horena waxaan usoo sheegnay inay bulshadu wax wada lahaato wax wada lahaanshahaas bulshadu ay wada leedahay yaaba keeni inay dumarkuna ay qaab ku yeeshaan dhalinyartu qaab ku yeelato odayaashu qaab ku yeela ku yeeshaan dadkoodana ay ka wada qayb qaataan markaas ayaa horumar la wada gaari karaa laakiin mar haddii la yidhaahdo qayb bulshada kamid ah iyoona ka qayb qaadanan waxaan malaynayaa inaynu meeshaasi soo gelaynin qofka arrinkaa qabana inuu yahay qof bulshadii kala kokoorhayo kala reebhayo ee aanan ogolayn marka wada noolashadii iyo qaabkii maamul wanaagga aantoon ogolayn geesta kale waxaa jira aragtiyo muujinaya in soomaalida qaarkood ku talax tagaan ku dhaqanka dimuquraadiyadda marka ay timaado xorriyadda hadalka iyo dhiibashada fikradaha oo ay dadka qaar ku xadgudbaan dad kale iyagoo cuskanaya xorriyadda hadalka ee dimuquraadiyaddu jidaysay mar kale maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa tilmaamay halka ay xorriyadda hadalka ee qofka ama ra'yi dhiibashadiisu ay ku eeg tahay ee aanu dhaafi karin xorriyadaadu waxay dhammaataa bay yidhahdeen marka xaq qof kale la gaadho ama xad qof kale leeyahay ay gaadho oo haddii xorriyadaadu ay waxyeelo u keenayso qof kale marka xorriyad noqon maysa gardaray noqonaysa iyoba taasay yidhahdaan waxaa islaamka xitaa uu baneeyay xagga caqidada qofku haddaanu madaro soo gaadhsiinay dadka kale wuxuu doono inuu ictiqaadi karo war qofkii doonaya ana ha gaaloodo qofkii doonaya ana ha rumeeyo laakiin mas-uuliyadda uu yani gaalnimadiisa ama uu ilaahay manhajkiisa ku diidayo dee isagaa qaado maalin baa lagala xisaabtamaya ilaa hadal xad baa yani xorriyadda ay soo gaadhay waxay soo gaadhay in laa ikraha fi diin ilahay yidhahdo subxaana watacaala laysku sanduleyn maayo qofka lagu qasbi maayo in uu diinta soo galo nebigu calayhi salaatu salaam ilahay ku leeyahy maadaa dadka ku sandulan ku qasbaya inay mu'miniin noqdaan waa maya xorriyadda waa sidaa dadaal kasta oo loo galo hirgelinta dimuquraadiyadda ee dowladnimada soomaalida haddana waxaa mar kasta baal socda halkudhigyo kasoo jiitamay dhaqankii hore ee reer guuraaga iyo beero qodotada soomaalidii hore oo dhigaya saami qaybsi isku tanaasul xeer jajab iyo xaagaan mararka qaar lagu xeeriyo waxaan gef ku ahayn dowlad wanaagga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda inkasta oo ay muuqato in dhaqanka ku salaysan qabaliga ee bulshooyinka soomaaliyeed aadka u biyadhigay ay adag tahay in ay wadamadooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad haddana badi soomaalidu markay tagaan wadamada reer galbeedka waxay taageeraan oo garab iyo gaashaanba la wadaagaan wadamada ay ka jirto dimuqraadiyaddu gaar ahaan waxaay olog la yihiin xisbiyada u janjeera dimuqraadiyadda furfuran kuwaasi oo qodobada qaar ay ku dhaqmaan ay ku adag tahay bulshada soomaalida haddana waxay intooda badani aaminsan yihiin in dimuqraadiyadda furfurani ay kaalin weyn ka qaadanayso inay ku noolaadaan oo ay la dhaqmaan wadamada ay u hayaameen waxaanan dhegaystayaal idinkaga tegayaa weydiinta ah maxay tahay sababta ay soomaalida ugu adag tahay inay dhulkooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad balse ay u doorbidaan dimuqraadiyadda marka ay dibadaha u dhoofaan waxaad mar kasta fikradihiina noogu soo gudbin kartaan emailkan somali at v o news com guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waanu ku lafaguraynay dimuqraadiyadda halka ay asal ahaan ka soo jeedo sida loo waafajin karo dhaqanka soomaalida iyo diinta waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idin leh sidaa iyo nabadgelyo